waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta ku tirsan maamulka somalilan iyo weliba si wadajaray xaragoon ku jirana dhismayaal lagu hirgeliyay doona magaalada saylac mashaariicdun iyo qeyb ku ah mashaariicla ka wada deegaanada somalilan walibana wajijieh koowaad si rasmi lan ku hirgeliyey dhismayaal shalduban waana lankeed eega doonaa bulshada magaalada sayla waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta maamulka somalilan oo qeyb ku hayaan harag jarka dhismayaalka wayba ku hadleena muhiimadii bulshadan leta dhismayaalku oo ay maanta halkan ka fulinayaan oy reer saylac oo ka soo jeedo ay maanta nasiib u heleen aad iyo aad baan u hambalyaynayaa xukuumadda madaxweyne muuse biixe cabdi farxad bay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado xadhig furkooga iyo sida sharafta leh ee maanta ay reer saylac ugu faraxsan yihiin xukuumaddii ugu horraysay ee maanta mashaariic u hirgelisa inay xaggan ka ammaanaan oo ay mudan tahay waxay ii tahay farxad weyn inaan ka soo qayb galo xafladdan loogu talagalay in lagu furo mashaariicdan faraha badan ee xukuumaddu ay ka fulisay degmada saylac gaar ahaan baanka dhexe kollay siyaasadda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaheena sharafta leh mudane muuse biixi cabdi waxaa nambar wan ka ah in ilaha dhaqaale la kobciyo goobaha dhaqaalegoobaha dhaqaale ee xukuumadduna la gaadhsiiyo min magaalo ilaa iyo tuulo markaa maanta in la soo gaadhsiiyo degmadan saylac waxa ugu badanee maanta laga furayo waxa weeyaan waa goobihii dhaqaalaha hadday noqoto wasaaradda maaliyadda iyo hadday noqoto baanka dhexeba
sharaf bay noo tahay inaan inkala soo qayb galno mashaariicda horumarineed ee xadhigga laga jarayo gobolka oo u baahnaa intan iyo in ka badanba oad ka warhayseen kastamka ashaaba aragteen dhismihiisa waa kasam ka qurux badan kasayla sida dhismihiisu yaalo
runtii haddaanu nahay de mashaariic badan baa la furayaa qaar dambana waa la furi doonaa runtii baanka dhexe laantiisan toddobiyo sagaashankii baa la furay oo markii dibudhiskii dalka wallaamii u horreeyey ee la dhisay annagu baanka dhexe haddaan ka hadlo aniga maalintii baarlamaanku ay kalsoonida ay siinayeen laba mashruuc baanu ballan qaadnay inay yihiin kuwaanu shaqada ka bilaabayno xagga horumarka baanka waa laanta saylac inaanu dhisi doono oo runtii laba laamoodoo aad iyo aad u waaweyn ahaa muhiimad weynna u lahaa xagga dakhliga qaranka jamhuuriyadda somalilan nasiib wanaag laakiin saylac ilaahay waa inoo dhammaystiro waynagaa maanta u joogna maaha oo keliyana laanta baanka ee insha allah wixii kale horumarana diyaar baan oo nahay inaanu ka qayb qaadanno waxay farxada maanta aniga oo in dhalinyar ah degaanka ka soo jeeda oo iyadoo mas-uuliyadda igu cusub tahay haddana aan ka soo qayb galo xafladdan xadhigga jarka inaan mar labaad degaankaygiii aan ka soo qayb galo waa runtii waa farxad aad igu weyn waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala intaa iyo in kasii badanba inaynu socon doono oo hore u socon doono wax badan qaban doono waa haddii xaggiina laga helo gacmasqabsi wadajir iyo maskax degan insha allah nin huba haysta wax loogu daraa markaad dib la timaadaan nabadgelyada iyo cashuur bixinta iyo horow socodka ka muslid ahaan iyo ka qaran ahaan waxaan damaanad qaadi doonaa inaan anaguna insha allah inta nagaga beegan aan geed gaaban iyo geed dheerba fuuli doono gacmahana isku qabsan doono mashaariicdunya ee tayo ku faa'iidaysada doonaan bulshada ka nool deegaanada maamulka somalilan